asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu ku kala warqaadan jirnay innaga oo kolba howl hor leh ku qaybsanna waana xubinta murtida maanta ee dhankii laga eegaba haddii eebba idmahayo u raran dhankii laga eegaba u macaan dhankii laga eegaba dhaanka u raran karta waana xubinta murtida maanta ee qaybaha farada badan isu keenta mideennan maantana haddii rabbi idmo waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddex sir looma sheego waxaa la yidhi saddex sir looma sheego saddexda aan sirta loo sheegini maxay yihiin kuwa yaal badanoo sir loo sheegin ayaa jira laakiin saddex saddex baa laga dhigayoo saddex walba iyo qaybteeda saddexdan waxaa laga yaabaaye saddex bulshada caadiga ka mid ah inay tahay waxaa la yidhi saddex sir looma sheegto haye saddexdaasu maxay yihiin saddexdan ayaa la ysdaba dhigay waxaa la yidhi saqiir caruura sarqaan cabtooya iyo saaxiib haweena saddexdaasba sir looma sheegto sirta ayaa qaybo badan sirtu maxay tahay way qaybo badan tahay waxay qaybaheeda farada badan baa wuxuu yahay waxaa jirta sir qoys waxaa jirta sir qaran waxaa jirta sir gobol waxaa jirta sir deris waxaa jirta sir dhaqaale waxaa jirta sir dadeed waxaa jirta sir nololeed waxaa jirta sir dhadhan sirta ayaa intaasoo qaybood u kala baxda marka sirtaa farada badan qaybo ka mid a oo ayaa la yidhi looma sheego sir qaran haddaad cunug u sheegto haddii muxuu sir qaran cunug yar ka hayn karaa maxay sir qaran haweeney ku oo waxaaba lalahaabay dhihi sidaasay dowladdu samayn rabtaa haddii ilaahay kuu idmahayo sir gobol waa sidoo kale iskasoo isku soo wada duubi xitaa sirta qoyska qoysku sir ayuu leeyahay sirta qoysku leeyahayna markii camaladii ay lahaydee waagii hore lagu dhaqi jiray laga baxay ama laga ilbaxay waa middaa bannaanka imaatay ee hadda sheekooyinka farada badan ay soo baxeen ee aad aragteen waxyaalahan baraha bulshada loo yaqaano hoog iyo ba-a yaala haween iyo rag un iscaayahaya oo dabadoodii iyo candhadoodii ka sheekaynhayay arrimihii qoyska iyo waxyaalihii dadnaa ee dadbanaa ama dahsoonaa ama daahnaa ka sheekaynhaya wayto aynu aragnay ayna qabsadeen marka taas ayaa waxay tahay siraha farada badan ee bannaanka isaga soo baxay waxaa la yidhi marka saddex sir looma sheegto saqiir caruura sarqaan cabtooya iyo saaxiib haweena saddexdaasba sir looma sheegto ayay xubinteenna murtidu maantu ina leedahay saqiir caruura waxaa weeye dee caruurnimadii ayuusan wax ku xajin karinoo wax fara badan ayaa dhaafayo wixii waa ilmo saqiira kaasu cilladiisu waa saqiirnimo waa midka labaadee waa sarqaan cabtooy ah ruuxu hadduu cabbo ama uu sarqaan cabtooy a yahay dee ruux daroogaysan muxuu og yahay muxuu ilaalin karaa muxuu maaragtay muxuu muxuu farsamo ohu leeyahay wax walba bannaankuu keenhayaa ama wax alle wixii uu ogaay oo dhan sarqaankaasuu ku daacahayaa ama uu mantagahayaa ama uu bannaanka ku keenhayaa kaasna ma astaahilo in wax loo sheego kolkuu sarqaamo ayuu butaaci baa lagu leeyahay ee waxba ha u sheegin waa sarqaan cabtooy ah waa midka saddexaada u dambeeyee waa saaxiib haweena saaxiibka haweenku wuu noocyo badan karaa wuuhe wuu noocyo badan karaa wuxuu ka bilaaban karaa saaxiibta haweena oo saaxiibta laga hadlayo waa tee dee waa islaantii adigu aad nolosha ku saaxiibteen ama aad nolosha wadaagteen ama aad nolosha ku midowdeen ama aad nolosha isku xalaalaysateen ee aad isqabteen taas ayuu noqon karaa waxauu kaloo noqon karaa haweeney kale oo shaqo idin kulmisay noocuu doono ayuu noqon karaa intuba sir ma xajiyaan mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii iibe waxaa la yidhi haddii hawadaadu kuu been sheegto dantaadaa kuu run sheegta